siddeed iyo labaatankii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay booliiska dalka kenya waxay bartooda twitterka ku qoreen in muwaadin soomaali ah oo lagu magacaabo cabdiwaaxid khaliif cabdi sidoo kalena loo yaqaano ciise tarabuun uu kenya soo galay afar iyo labaatankii sebteembar waxayna ka dalbadeen inuu iska diiwaangeliyo saldhigga booliiska ugu dhow waxay sidoo kale dadweynaha u sheegeen in qofkii arkaa uu booliiska la soo xiriiro waxay ku eedeeyeen inuu hore uga tirsanaa ururka al-shabaab madaxna uu ahaa amniyaadka magaalada muqdisho waxay sidoo kale booliiska kenya faafiyeen sawirkiisa waxayna intaasi ku dareen in ka hor intii uusan u soo safrin kenya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho halkaasi oo su-aala lagu weydiiyey haddaba cabdiwaaxid khaliif cabdi ama ciise tarabuun waa nin caynkii ah maxaa ka jira inuu madax u ahaa amniyaadka magaalada muqdisho sidoo kale goormo ayuu ka soo tegey kooxaha xag jirka ah waa mowduuc aynu ku lafagurayno barnaamijka galka baarista waraysiyo kala duwan oo aan la yeeshay saraakiil ka tirsan laamaha amniga iyo kuwo hore ugu soo shaqeeyey saraakiil ka tirsan garsoorka iyo xubno hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu hore uga tirsanaan jiray ururkii xisbulislaam ee uu hogaamin jiray xasan daahir aweys xisbulislaam waxa uu ku biiray ururka al-shabaab dabayaaqadii labada kun iyo tobanka waxaana midowgiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay xasan daahir aweys iyo afhayeenkii ururka al-shabaab cali dheere ka hor intii aysan xisbulislaam ku biirin ururka al-shabaab waxaa la sheegay in cabdiwaahid khaliif cabdi uu ka tirsanaa taliyaasha ciidanka xisbulislaam ee ka howlgeli jiray nawaaxiga xaafadda kaasaba ballaare ee degmada hodan oo uu ku jiro degaanka lagu magacaabo tarabuunka mid ka mid a xubnaha hore uga tirsanaan jira ururka al-shabaab oo magaciisa qariyey waxa uu galka baarista u sheegay in kadib markii xisbulislaam uu ku biira ururka al-shabaab cabdiwaaxid khaliif cabdi uu ka mid ahaa xubnihii ururkaasi ee ku biira al-shabaab dabayaaqadii bishii juun labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa ciidamada dowladda soomaaliya isku dhiibay xasan daahir aweys oo xilligaasi ka soo baxsaday magaalada baraawe kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay hogaamiyaasha ururka al-shabaab sarkaal ka tirsan ciidamada amnigu waxa uu ii sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu ka mid ahaa ciidamadii la soo goostay xasan daahir aweys sarkaalkaasi ka tirsan dowladda waxaa kaloo uu ii sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi xilligaasi uusan isku dhiibin dowladda soomaaliya balse uu u tegey xubin hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka soomaaliya sannadkii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa ciidamada amnigu ay degaanka ceelasha biyaha ka qabteen cabdiwaaxid khaliif cabdi iyaga oo ku daba jooga mid ka mid a hogaamiyaasha sarsare ee ururka al-shabaab oo lagu magacaabo xasan cali dhoorre jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waxa uu xilligaasi ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda waxaa laga soo qabtay ceelasha biyaha bartilmaameedku wuxuu ahaa markaas oo ciidankeennu ay ku daba joogeen nin la yidhaahdo xasan cali dhoorre oo jabhadaha eeriyadaas ka dagaalama oo xamarna ku soo gala ku dhifoo ka dhaqaaq madax u ahaa waxay ahayd sideedda bishii saddexaad labada kun iyo shan iyo tobanka telefoonkii oo xasan cali dhoore ayaa waxaa qabtay xasan telefoonkii la daba joogay a waxaa qabtay nin la yidhaahdo ciise khaliif cabdi oo annaga markii aan soo qabannay sidaa u sheegtay oobigana sidaa lagu geliyey annagana ujeeddadeennu waxay ahayd telefoonku intuu dhacaayo in la dabagalo oo oo la raaco signalka telefonka la raaco sidaas meeshii markii la tegey waxaa laga soo qabtay xasan cali dhoore wuu ka baxay waxaa meeshii oo saacada ka hor uu ka baxay waxaa meeshii laga soo qabtay nin la yidhaahdo isuukaay sheegay ciise khaliif cabdi waxaa kaloo meesha laga soo qabtay adiga afar qofaa laga soo qabtay marka ciise khaliif cabdi iyo cabdiwaaxid khaliif cabdi isku hal qof miyay noqdeen isku hal qof ayay noqdeen wuxuu kaloo sheegtay cabdiwahaab khaliif cabdi annaga marka baaritaankiia waxaa ka soo baxay ninkaanu wuxuu noo qirtay markii dadkii la baaraayey wuxuu noo qirtay ninkaanu oo qoraalka hadda ugu qoran foomka baarista yaalla ah inuu ka tirsanaa xisbul islaam ka tirsanaa jiray kadibna uu noqday weliba qiraalkaas maxkamadda horteeda markii xabsi xalaaleynta looga soo qaadaya ayuu ka qirtay wuxuu qirtay inuu xisbul islaam ka mid ahaa kadib al-shabaab ku biiray qaybta jabhadaha ku biiray kadibna qaybta jabhadaha ee gobolka banaadir loo soo bedelay wuxuu noo sheegtay marka markaas ciise khaliif cabdi in la yidhaahdo kadib in muddaa kadibaan baaritaankii aan samaynaynay dadkii yaqiinay baan waxaan soo ogaanay in la yidhaahdo cabdiwaaxid khaliif cabdi markii markii aan dhahnay sow magacaa laguma yidhaahdo wuxuu yidhi magacaas waa leeyahay oo sidoo kalena waa waa la iigu yeeraa halkaasaan waxaan marka nooga soo baxday inuu ninkaanu magacyo kale yeela karo waxaan weydiinoo kale magacyo kale maa jira oo laguu yaqaano wuxuu noo sheegay haddana cabdiwahaab khaliif cabdi in loo yaqaano marka ciise iyo cabdiwaaxid iyo cabdiwahaab intaba wuu sheegtay marka magacyadiia looga hor qora marka sagaal iyo tobankii sebtembar labada kun iyo lix iyo tobanka cabdiwaaxid khaliif cabdi waxaa laga sii daayay xabsiga sida uu ii sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada amnigana waxaa lagu sii daayey is-afgarad ahaa inuu la shaqeeyo laamaha amniga inkastoo dowladdu ay sii daysay haddana waxaa la ii sheegay inuu ka warwareegay inuu wax wada shaqayna la yeesho laamaha amniga taasi oo mar labaad ka dhigtay nin u bartilmaameedsan laamaha amniga dowladda sagaal iyo tobankii juun labada kun iyo toddobiyo tobanka ciidamada dowladda soomaaliya ayaa mar kale soo qabtay cabdiwaaxid khaliif cabdi oo laamaha amnigu ay u yaqaaneen ciise tarabuun waxaana soo qabashadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay wasiirka amniga ee xilligan maxamed abuukar islow waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo maanta ciidamada qalabka sidan waxay gaareen horumar ama guul la taaban karo waxay gacanta ku soo dhigeen madaxa amniyaadka ee gobolka banaadir cabdulwaaxid khaliif axmed oo loo yaqaano ciise tarbuun waa alla mahadii allaa ugu mahadcelinaynaa marka waxaan ku faraxsanahay in ninkaas uu ahaa ninkii cadowga soomaaliyeed iyo dad badanoo lagu dilay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ninka siin jira waay waa ninka keliya dhihi jira qof haddii la dilaayo ama fasaxa ugu dambeeya dhibi jira waay marka waa ku faraxsanahay ciidamadan waa ugu hambalyeena arrintaasi cabdulaahi maxamed cali sambaloolshe waxa uu horey laba jeer u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda qabashadaas waxay ku timiday howlgal qorshaysan oo isaga lagu daba joogay waa sida la socotay hadda ka hor ayuu gacanta nabad sugidda soo galay muddo ayuu ku jiray wadahadal ayaa lala galay waxaa lagu heshiiyey in uu adeego qarsan ka noqdo cadowga iyo kooxda argixisa al-shabaab gudaheeda ballantii wuu ka baxay wixii laysku hagaadhin wuu ka baxay waa lasoo tababaray howlgal cusub ayaa loo soo diray tiim cusub oo magaalada ka howlgalaya markaas loogu talagalay dadka inay khaarijiyaan oo magaalada qalqaliyaan oo madax u ahaa waa la ogaaday makaaraha gudahooda ayaa subax laga qabtay juun bishii juun two thousand seventeen waayo marka xogtaasi waa xogta ay haysay dowladda soomaaliya hay-adda nabad sugidda dabcan howlgalka lagu qabtay wuxuu ahaa howlgal qorshaysan mid iska iska dhacay ma ahayn waayo marka markii lasoo qabtay wasiirka amniga uu hadlay wuxuu yidhi waxaan soo qabanay ciise tarabuun oo ah madaxii amniyaadka shabaab ee gobolka banaadir xilkaas miyuu lahaa mise xilkaasi waa mid ay dowladdu dhabarka u saartay ninku kolba wuxuu ka mid ahaa nimanka oo magaalada muqdisho howlgallada ugu waaweyn ka fuliya laakiin meel uu ku magacaaban yahay uu ahaa taliyaha ama horjoogaha amniyaadka ee gobolka banaadir ma jirto laakiin kuwooda ugu khatarta badan ee howlgallada magaalada muqdisho ka ka fuliya ayuu ahaa waana runtii nin sales ama ama unugyo networkisa ayuu madax u ahaa ee ma aaminsani si markii aan baarnay inuu abool uu leadershipka amniyaadka ee magaalada muqdisho mas-uulka ahaa mid ka mida saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu beeniyey inuu jagada madaxa amniyaadka uu qabtay ururka al-shabaab sidoo kale waxa uu beeniyey in loogu yeero magaca ciise tarabuun waxaana uu magaciisa ugu sheegay hay-adaha amniga cabdiwaaxid khaliif cabdi oo sidoo kale loo yaqaano timajilic suldaan yuusuf cabdi cali waxa uu ka mid yahay ehelada cabdiwaaxid khaliif cabdi islamarkaana waxa uu ii sheegay inuu yahay nabadoonkiisa barnaamijka galka baarista waxa uu u sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uusan ka tirsanayn ururka al-shabaab isagoo aroos ah oo raadsanaya mataqaana aroos isu diyaarinaya cabdiwaaxid khaliif waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay rag ayaga ayaana magacaas u yeelay markii aan asaga weydiinay sababahii ku kalsana waxaa la yidhi ama nala shaqee oo annaga naga mid noqo ama baabuuraa kuu raraynaa waana dabeecad iyo hadallo ay adeegsadaan ciidamada nabad sugidda baabuuraa kuu raraynaa in qofka la yidhaahdo wasiirka aqoon uma uusan lahayn haddii uu xogta ogaaday ninkaana maxkamad buu maray maxkamaddii intuu saarnaa magacaas iyo eedaynta loo eedeeyo wax u caddayn u keensada waa la waayey hase yeeshee saraakiisha amniga oo arkay kiiskiisa waxay galka baarista u sheegeen in qabashadiisii labaad kadib la xukumay labiyo tobankii bishii febraayo labada kun iyo siddeed iyo tobanka saddex maalmood kadibna maxkamaddu waxay soo saartay xukun xukunkaasi oo ahaa laba sano kaasi oo uga bilaabanayey markii la qabtay sagaal iyo tobankii juun labada kun iyo toddobiyo tobanka waxayna intaasi ku dareen saraakiisha amnigu in xukunkaasi loo cuskaday inuu halis ku yahay amniga islamarkaana uu ka tirsanaan jiray ururka al-shabaab ehelkiisu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab eedda loo soo jeediyey waxaa lagu eedeeyey inuu al-shabaab ka tirsan yahay laba jeer oo maxkamadda hor yimidne wax u keensaday caddayn iyo eedayn iyo dacwad iyo markhaati wax waa loo waayey goormuu ku biiray isaga al-shabaab al-shabaab sidiisaba maba uusan noqonin cunugan al-shabaab ma uusan noqonin hal maalinna kama uusan midda horen inta aan ka warnaqadno al-shabaab annaga warkaan hela wuxuu sheegayaa asalkiisii hore inuu ka tirsanaa xisbul islaam kabacdina isagoo xisbul islaam ka tirsan ay shabaab midoobeen shabaab uu ku biiray goormuu ka soo baxay annagu sidaa kuma hayno weriyo sidaas aad hadda hayd annagu ma hayno annaga waxaan ognahay ninkaasi waxa weeye inuusan al-shabaab marna uusan ka midna uusanna ahayn waxa weeye lagana been sheegay hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka soomaaliya si dhowna uu la socday kiiska cabdiwaaxid khaliif cabdi waxauu galka baarista u sheegay inuu ka tirsanaa gacanyarayaasha xasan cali dhoorre oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ururka al-shabaab gaar ahaan dhinaca jabhadaha kaasi oo duqayn lagu dilay bishii abril labada kun iyo lix iyo tobanka cabdiwaaxid khaliif cabdi waxaa la ii sheegay inuu xabsiga dhammaystay siddeed iyo tobankii bishii maarso labada kun iyo sagaaliyo tobanka xabsigana isla maalintaasi laga sii daayey waxaana damiin ahaan u saxeexay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana sii deyntiisa shuruud looga dhigay in hay-adaha amnigu ay la socdaan dhaqdhaqaaqiisa su-aal kale oo isweydiin u baahan ayaa ah maxaa caddayn ah ee hay-adaha dowladdu ay u hayaan in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu yahay ciise tarabuun maadaama uu isagu beeniyey in magacaasi loogu yeero waa kan nabadoonkiisa suldaan yuusuf cabdi cali magacaas ah ciise tarabuunna ma ahan magac jiro mana la yidhaahdo wiilka hadda sawirkiisa laga soo lasoo saaray warbaahinta lasoo saaray cabdiwaaxid khaliif cabdi ciidaa la yidhaahdaa lama yidhaahdo ciise tarabuun marka xaggee buu ka yimid magaca ciise tarabuun magacaas waxaa sameeyey niman ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyagoo magaciisii runta ahay ka leexiyey una bedelay ciise tarabuun ciise tarabuunna lama yidhaahdo cabdiwaaxid khaliif cabdi ciidaa la yidhahdaa wiilkaas daynaagtiisana waa timajira isagu ma isku yaqaanaa ciise tarabuun iskuma yaqaano mana la yidhaahdo iskumana yaqaano magacaasna waa magac annaga nagu cusub oo aanan weligeena maqlin dhinaca kalena bishii sebteembar kowdeedii labada kun iyo siddeed iyo tobanka afyeenka booliiska qaasim axmed rooble waxa uu warbaahinta kala hadlayey nin ka tirsanaa ururka al-shabaab oo ay dileen laamaha amnigu kasakow dilka ninkaasi waxaa afhayeenka booliisku uu sidoo kale warbaahinta u sheegay inay ciidamada amnigu dileen rag uu ka mid yahay ciise tarabuun halkaa ayay ku dileen ninkaas waxaa la yidhaahdaa ex al-shabaab abukar xasan cadde ayaa la yidhaahdaa wuxuuna amniyaadka ku hawlgeli jiray oo al-shabaabka ugu shaqayn jiray magaca la yidhaahdo sayid abukarey waxaa la shaqaynayey oo ninkaas la shaqayn jiray oo ayaguna amiiri ahaa oo ciidanka guliiska hadda ka hore ay ku guulaysteen in ay dilaan jacfar kuukaay liibaan jaraaye iyo ciise tarabuun nimankaas waxay ahaayeen nimankii la shaqayn jiray oo halbowlaha u ahaa isaga gacmihiisa ahaa oo hadda ka hor ciidanka guliisku ay dileen taliyii hore nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waxa uu ii sheegay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu magacyo kala duwan siiyey hay-adda nabad sugidda waaye marka su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan idinku xilligaa aad qabateen maxaad ku caddayseen ood aragteen inuu ninkani ka tirsan yahay shabaab uu shabaab ka tirsanaa iyo xisbul islaam maxaa lagu caddeeyey waxaa lagu caddeeyey horta saddex shay oo qodobka koowaad qofkii la daba joogay oo hogaamiyaha ahay oo taargetka ahaa gurigiis gurigii gurigii uu ka tega baa laga soo helay telefoonkii lagu yaqiinay ninka qabta ayuu ahaa wuuna sheegay telefoonka inuu asugu qabtay wuxuu ku jiray liis amba byrol dad oo la raadinayo dabcan hay-adaha amniga liisaa u qoran waxaa u qoran liis weliba magaca liiskiaas ugu qornaa iyo magacuu sheegta waa kala duunaayeen magaca liiska ugu qornaa wuxuu ahaa cabdi khaliif cabdiyaa u qoreen marka cabdiwaaxid iyo cabdiwahaab marna uguma qornayn marka markii dee ninkan lasoo qabtay kow waxaa la ogaaday in uu dee gurigii qofkii la daba jooga laga soo qabtay telefoonkii ninka uu qabtay markii dib loo raadshana magacyadii ku jiray liiska wantedka magac magacii u dhowaa oo laga helay uu ahaa cabdi tilmaamihii magaca uu lahaa iyo tilmaamaha uu lahaa cabdiwaaxidna waa is yeesheen sidaas ayaa lagu ogaaday lagu caddeeyay inuu yahay marka inuu yahay marka inuu eedaysanayahay marka marka cabdi khaliif cabdi cabdiwaaxid khaliif cabdi cabdiwahaab khaliif cabdi ciise khaliif cabdi ciise tarabuun waa isku hal nin waa isku hal nin isku hal nin waay saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen in cabdiwaaxid khaliif cabdi markii uu ka baxayay magaalada muqdisho ay ka warhayeen laamaha amniga iyo kuwa garsoorkuba isla markaana loo fasaxay inuu dalka ka baxo ayna ugu qornayd inuu yahay ganacsade waxaa kaloo ugu qornayd inuu dhashay bishii febraayo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideeddii taasi oo da'diisa ka dhigaysa koob iyo labaatan sano dowladda soomaaliya waxay dhowaan sheegtay in cabdiwaaxid khaliif cabdi uu dhammaystay xukunkii ay ku xukumeen hay-adaha garsoorka islamarkaana uu yahay muwaadin soomaaliyeed ciidamada amniga ee kenya ilaa haatan ma aysan shaacinin inay gacanta ku dhigeen cabdiwaaxid khaliif cabdi eheladiisuna waxay ugu baaqeen inuu tago safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi islamarkaana uu ku wargeliyo laamaha amniga ee kenya halka uu joogo hase yeeshee ilaa haatan ma cadda in ciidamada amniga ee kenya ay qabteen waxaa kaloo wararku sheegayaan inuu cabdiwaaxid khaliif cabdi uu u socday waddan ka baxsan kenya balse ka tirsan geeska afrika si gaar ahna waxaa loo malaynayaa inuu u socday waddanka suudaanta koonfureed galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xiriiro wasiirka amniga maxamed abuukar islow si uu wax uga weydiiyo kiiska cabdiwaaxid khaliif cabdi hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtogelin